wasaaradda ganacsiga maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay ku qabatay kulan looga hadlayay horumarinta ganacsiyada yaryar kulankan ayaa waxaa ka qeybgalay wasiire ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya agaasimayaal iskaashatooyin iyo qaar ka mid ah ganacsatada yaryar ee ku nool magaalada baydhabo yacquub isaaq xuseen agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa warbaahinta la wadaagay qodobada diiradda lagu saarayay kulanka muddada uu socday
wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda koonfur galbeed meybaan qobsoomey shir-id muhiim ah kaasoona laweeldhani ganacsatada yaryar iyo iskaashatooyinka ka dhaqan degmada baydhabo shirka meeba si rasmi an furay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda koonfur galbeed meena ku qeybgalay dhammaan iskaashatooyinka iyo ganacsateeda ku shaqeeyayaan degmada baydhabo qodobada anka muhiimsan ee shirkilan ku hadlay meyba ku mid haayay wasaaradda ganacsiga meyba habandhigtay shaqooyinka iyo anhayta bulshada gaar ahaan ganacsatada koonfur galbeed fursadaha iyo hayta iyo siyaasadaha iyo indijiida inay la kabarmood gareeyay mise korlanka qaada ganacsigeeda iyo warshadaha dowladda koonfur galbeed saasoo kale meyba warbixin ku dhugunsanay iskaashatooyinkii ganacsiyada degmada baydhabo unoo dhugunsanay shaqooyinkiiyo haayaan iyo sectoriskiiyo ku shaqeeyayaan saasoo kale meyba habandhikeena fursadaha iyo haysadaan iyo caqabadaha iyo haysada oo markaas aan baahanyiin inay dowladda ku saacida kadib wasaaradda meyba ku wada hadalnay collaboration areas mise qeybaha una ku wada shaqeeyo korna ganacsiyada haddii haada fadi dhiirigelinta ganacsiyada iyo maalgelintiyo saasalamadee sidii walanqoqooda fadi guud ahaan caqabadaha haysada wasaaradda ganacsiga warshada dowladda koonfur galbeed may ku mid tahay wasaaradaha halbowlahan ah horumarinta dhaqaalaha iyo iyo kobcinta businesska koonfur galbeed iyo olku duulow arrintaas yaa meyba shirar gaargaare una laweeladaane dhammaan saamileyda qeybta ku ah arrimaha ganacsiga haddii haada fadi ganacsatada iyo bangiyada iyo qeybo shalgadisan maalmo hadereeran meyba la weeldhada doonnahe shirar gaargaar ah kulamada noocan ah ayaa door muhiima ka qaadan doono horumarinta iyo wax ka qabashada caqabadaha haysta dadka ganacsatada yaryar ku leh magaalada baydhabo ee gobolka baay